ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika iyo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa kooxda al-shabaab kala wareegay deegaano ku yaala gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya deegaanada ay ciidamada amisom ee ka socda dalka jabuuti la wareegeen waxaa ka mid ah deegaanka luuq jeelow baar ceel cali iyo baar dheer taliyaha ciidamada jabuuti ee gobolka hiiraan korneel cismaan dubad ayaa sheegay in dhowr qof ay gacanta ku soo dhigeen intii uu socdo howlgalkaasi ay deegaanadaasi kula wareegayeen taliyaha ayaa u waramay waryaha v o e da ee beledweyne xuseen xasan dhaqane
waxaad la socotaa dabcan ciidamadu inay laba cishaba howlgalla ay ku jireen waxayna tegeen deegaano hor leh haddana ay ku sugan yihiin howlgallana ay ka wadaan marka waxaa ka mid a deegaanadaasi ceel baar baa ka mid a wardhabeel baa ka mid a luuq jeelaa ka mid a marka degmooyinkaasi run ahaantii nimanku sida aan filaynay ma ahayn niman iska budcada oo meelaha ka adeegta baa joogay kadib ciidanka warkiisa markay malqeen waa iskaga yaaceen wax iska horimaada oon sheegi karo meelahaas kamaynan dhicin waan kusii socon doonaa howlgalladaas haddii ilaha yidhaahdo
yaa idin ku helinaya amisom marka laga reebo ciidanka dowladda soomaaliya ma jirtaa cid kaloo idin ku helinaysa may run ahaantii waxa weeyaan hawshani waxaa hormuud ka ah ciidamada qaranka soomaaliyeed annaguna waxaan siinaynaa seaport baan siinaynaa dabcan ciidamada etoobiya walaalaheyn iyagu waa iska heegan wax culays oo hadda jiraah oo baahihii ma jirto marka annagu waxaan is leenahay marxalad iyaad soo gaadheen ciidanka qaranka soomaaliyeed ama aad soo gaadhsiiseen isagu uu xoreeyo degmooyinka kaleeta ee gobolka beledweyne sidaasaan aaminsannahay maxaa yeelay ciidanku waa diyaar garoobay qalabkiisuna wa waa diyaar hadda deegaanada aa gaarteen intee kilomitr ay u jiraan magaalada beledweyne run ahaantii waxa weeyaan qeybtani bari iyo galbeedba ciidamadu waa u baxeen qeybta oo raxsin dabcan waxaad ciidamadu ay gaadheen ilaa iyo konton kilomitr oo mogsoon tahay qeybtaasa dhowr tuulo iyo dhowr deegaanna way way way joogaan oo hadda howlgallay ka wadaan qaybtan kale ilaa iyo dhowr iyo labaatan kiilo ayyyay tageen dabcan wax dhiboo jirtina ma jirto ama wax iska horimaada oo meelahaas ma jirto dabcan nimanda iska yaacdiyaho meelahaas iska joogjoogay ciidamada markay arkeenna iska baxsaday waa jiraan laakiin wax culaysa oo ciidamada soo wajahay ma jiraan deegaanadaas waxaa lagu yaqiinay in ay joogeen kooxda al-shabaab marka ma jirtaa cid aad gacanta kusoo dhigteen waxay doontaba ha noqotee annagu dad la tuhmay oo ay ciidamada soo qabteen waa jiraan dabcan ciidamada booliska soomaaliyada yaa yaa loo dhiibi doonaa haddii laha yidhaahdo kadibna dadkaasi dee ma waxay noqon doonaan dad shabaaba tiradooda meeqay gaaraysa ilaa iyo labaataneeyo dadkaasi way gaadhayaan laakiinse dad hadda aan ku caddayn karayno oo inay shabaab yihiin aan ku caddayn karayna maaha dabcan baaritaanaa dee yaa lagu samayn doonaa haddii laha yidhahdo howlgalka ma mid bilow ahaa mise waxaad ugu talagasheen in deegaanada aa gaartaan oo keliya annagu waxaan is leenahay howlgalkani hadda waa waa marxalad aan ugu talagalnay inaan ku xoreyno deegaanadaas ciidamaduna way sii wadi doonaan howlgalladooda haddii laha yidhaahdo ilaa intay ka xaqiijinayaan ujeedadooda iyo ahdaafdooda
hadda ciidanka amisom iyo kuwa soomaalida xaggee ku sugan yihiin dib soo laabteen mise goobihii aad saaki gaarteen ayaad joogtaan kama soo noqon doonaan ciidamadu goobaha ay qabteen dabcan way joogayaan wayna joogaan wayna sii socon doonaan haddii laha yidhahdo wayna kusii socon doonaan ujeedadooda marka dhinacan galbeed iyo bariga meel aan ahayn oo aad u dhaqaaqdeen ma jirtaa run ahaan meelahana noogu tilmaamay cadowgu kasoo dhow yahay weeyaan ama lagu sheegi jiray meelo uunan dee cadowgu joogin ciidamadu de ma aadayaan laakiinse meelaha hadda aan beegsanay waa meelihii aan ka filaynay cadowgu inuu joogo lanooguna sheegay laakiin taliya muddo sanad ku dhow ayay amisom iyo ciidamada kale dowladda soomaaliya ay joogeen magaalada beledweyne maxaa keen xilligan inaad u dhaqaaqdaan dhinaca deegaanada shabaabka runaantii waxa weeye sidaan kuu sheegayay agendaa jira in dhulka la xoreeyahay horta waxaa mudnayd in amniga beledweyne la sugo oo caasimadii gobolka ah waxaan is leenahay hadda magaalada beledweyne ilaahay mahadii amnigeegu aada uu sugan yahay waxaa kaleetoo xigta ciidamada in la diyaariyo oo la tababaro qaranka soomaaliyeed oo marna iyaga aanan looga maarmin inay xoreeyaan howlaha howlgalladana hormuud ay ka noqdaan waxaan is leenahay hadda howlgalladii ama diyaargalowgii ciidamada qaranka waan soo dhammaystirnay hadda diyaaray yihiin howlgallada saakana iyagaa hormuud ka ahaa marka sidoo kale qalabkooga anagoo nugu mahadino maamulka oo iyaguna gacan ka geystay arrinkaas arrintaas ma qalabkooguna waa waa diyaar sida daayaxtirka baabuurtii ka cadilayd marka waxaan is leenahay marxaladani waa marxalad aan filayno in deegaanada nimanka hoos yimaada xoreyntooda aan sii wadi doono kusii socon doona haddii ilaha idhahdo maxay tahay fariinta aad u jeedinaysid dadka ku nool deegaanada hadda ay shabaabku joogaan
run ahaantii waxa weeyaan dadkaas way way dhib qabaan shacabka ee nimankaas deegaanada ay joogaan joogaayey aad baan ula tacaadufaynaa dhibaatooyin dil iyo dhac iyo booba ayaa ayaa ka jira ay nimankaasi ku hayaan waxaan isleenahay nimankaas haddii ilaahay idhaahdo waa waktigii baa gaadhay lagu xoreyn lahaa deegaanadaas iyo ummaddaasi waxaan ka codsanaynaa dadkaasi shacabka deegaanadaas joogaay inay ciidamada soo dhoweeyaan inay ciidamada warbixin siiyaan in meelaha nimankaasi gabaadka ah ay ku gabanayaan inay tilmaamaan intaasaan ka codsan lahaa dadweynahaas kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada jabuuti ee gobolka hiiraan korneyl cismaan dubad oo u waramayay waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane